barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
door wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis waana afar iyo labaatanka bisha may sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeena duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan iskaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo wax ka barta jaamacad ku taalla muqdisho oo farsameeyey diyaarad
waxay u dhalatay maadaama waxaan aan baranaya ay tahay mechanical engineering haddana maadaama hadda aan baranayo guud ahaan injineeriyadda mechanicalka gaar ahaan si marka mustaqbalkii aan takhasus gaar u qaato wixii aan ku qaadan lahaa hadda waxaa kale oo dhegeystayaal maqli doontaan doorka teknolojiyadda casriga ah ay ka qaadato howlmaalmeedka iyo shaqooyinka dhallinyarada sidoo kale waxaanan ka marnayn qhasiidooyinkii aan idinkugu talagalnay
bishani ramadaan badhaadhiyo barwaaqdaynoo sidayo bishani ramadaan badhaadhiyo barwaaqdaynoo sidayo barwaaqdaynoo sidayo khayrad badan baa ka buxe sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dhanka ciyaaraha marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
saraakiil sare oo ka tirsan laamaha amniga iyo sirdoonka maraykanka ayaa lagu wadaa inay maanta warbixinno ku saabsan faragelinta la sheegay in raashiya ay ku samaysay doorashooyinkii labada kun lix iyo tobankii ee ka dhacay maraykanka ay siiyaan guddiyo ka tirsan koongareeska maraykanka fadhiga koowaad ayaa waxay guddiga gaarka ah ee dhinaca sirdoonka aqalka wakiilada ay warbixin ka dhageysan doonaan ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud rod rosenstein madaxa shaqaalaha aqalka cad john kelly agaasimaha hay-adda mukhaabaraadka qaranka dan cots iyo agaasimaha f b i christopher ray kulamadan ayaa waxaa si wada jir ah usoo diyaariyey aqalka cad iyo laba xildhibaan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo doonaya in ay xog dheeraad ah ka helaan dad f b i da xoga ka siin jiray ololihii doorashada ee trump ee sanadkii labada kun lix iyo tobankii dimuqraadiyiinta ayaa kulankan ashtaka ka muujiyey iyaga oo codsaday in guddiyadani la ballaariyo oo lagu soo daro xubno ka tirsan mudanayaasha xisbiyada kala duwan u matala labada aqal
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka oo foolka fool ay soo horfadhiisteen hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa wuxuu u ballanqaaday sharci-dejiyaasha maraykanka in dalka maraykanka uu kala xaajoon doono dalkaasi kuuriyada waqooyi oo keliya heshiis xoog leh oo ah baabi'inta hubka nukleerka ah shirmadaxeedka la filayo inay yeeshaan madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa waxaa lagu wadaa inuu ka dhaco singabuur laba iyo tobanka bisha juun ee soo socota bombeo ayaa u sheegay sharci-dejiyaasha in go-aanka in lagu kulmo singabuur uu ku xiran yahay dalka kuuriyada waqooyi iyadoo madaxweyne trumpna uu hore u sheegay in wax walba ay suurtagal yihiin iyadoo sharci-dejiyaasha qaarkooda ay shaki ka muujinayaan kulankaasi inay ka soo baxaan natiijooyin
duhur wanaagsan dhegeystayaal warkaasi waxa uu idinkaga imaanayey v o a washington wiil dhallinyaro ah oo ka barta jaamacad ku taalla magaalada muqdisho ayaa farsameeyey diyaarad yar maxamed cabdulle maxamed oo sanadkiisii labaad ee waxbarashada sare ku jira ayaa sheegay inuu rabo farsamadani in uu ka dhigto takhasuskiisa dhinaca jaamacadda wariyaha v o eda ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa la kulmay wiilkani warbixintaana kasoo diray
farsamada diyaaradda yar ma ahan airbus bown fokor ama farsamada atonofta midowda sofiyeti ee waa farsamada maxamed cabdulle maxamed oo sanadkii labaad ee jaamacadda ku jira bartana mechanical engineering maxamed ayaa weydiiyey xilligay ku dhalatay inuu doorto kuliyadan barnaamijkan waxay u dhalay horta injineerinkan inaan doorto kuliyadda injineerinka wax micnaha weligay uga abuurnay ahayd intaan waxbarashada ku jira maalintan ahaa class seven ayaan go-aansa horta injineering inaan barto kuliyadda ha noqoto inkastoo waqtigii yar hore aan jeclaan jiray inaan barto kuliyadda telecommunication engineerinka markaan foonfoorka soo gaaray ayaan wax badan qiimeeyey kadibna waxaan go-aansaday inaan mechanical engineerinka oo markaas dhan walbana aan ka eegay markaan isriniyo ama ay ku wanaagsan tahay mechanical engineerinka maxamed kuma ekaan inuu qaato casharada jaamacadda ee wuxuu ku mashquulsanaa farsamada gacanta wuxuuna layli ahaan u qaadanayay wuxuu noqon doona mustaqbalka mar waxay u dhalatay een, maadaama waxaan aan baranaya ay tahay mechanical engineering een, haddana een, maadaama hadda aan baranayo een, een, guud ahaan injineeriyadda een, mechanicalka gaar ahaan een, had- si marka mustaqbalkii aan takhasus gaar u qaato wixii aan ku qaadan lahaa hadda inaan micnaha soo horumarsado si aan wax badan uga sii ogaado oo aanoo hadha wax badan ka fahamsan anaan uga biiro insha allah maxamed cabdulle hadda wuxuu gacanta ku hayaa diyaaradiisa yar oo ah tii labaad uu farsameeyey maxamed
kan waa remote-kii ee loogu shaqayn lahaa micnaha motoorkiina halkan ku jira ee motoor iyo remote isku xiran waa micnaha marka remote-ka ayay ku shaqaynaysaa remote-kana laga ee laga controla marka marwaaxadaha waa kuwan aad arkayso waa saddex qaybood waa laba qaybood aan idhaahdo maxamed farsamadiisii koowaad wuxuu ku guulaystay diyaarad aan duuli karin taas ayaana ku dhalisay inuu isweydiiyo markan siduu ku heli kara qalab wuxuuna ka dalbada waddanka shiinaha walaa qalabkan horta niw inaan helo wax badan waqti badan ay ugu qaadatay inaan helo een, ilaahay maadii waana helay een, qalabkan waxaan ka dirsaday oo- dibaddan ka dirsaday waddanka waa ka waayay wax badan aan raadiyay waddanka gudihiisa maadaama horta kuwii hore aan sameeyey ay ii shaqeeyeen een, dhulka ay ku hadaan marka waxaan is idhi, maxaad baashaan dhulka ugu kicin lahaday marka waxaan raadiyey wixii dhulka ka kicin lahaa marka maadaama wax badan aan akhriyey oo meelo badan galgalay marka waxaa ii soo baxday baashaan inaan inta laga helin een, qalabkii kicin lahaa marka waa dirsaday waxaan ka dirsaday een, china marka een, waa la ii keenay alxamdulilah barnaamijkiina waa ii howlgalay maasha allah waa ii suuragalay inaan baasha kiciyo farsamada diyaaradda yar ee maxamed yar hadda way guulaysatay wuxuuna diyaaradiisa yar la aadaa meelo ka baxsan magaalada hadda waxaan joognaa duleedka muqdisho ee degmada dayniile waxaana diyaaradda yar ee maxamed hadda ay ku jirtaa mid ka mid a tijaabooyinkeeda caadiga ah maxamed cabdulle oo ah afar labaatan sano jir sanadkii labaad dhigtay jaamacadda hormuud qaybteeda injineerinka ayaa riyadiisu tahay inuu noqdo mustaqbalka duuliye cabdulqaadir okey v o a muqdisho
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiyo sagaal iyo tobanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise le ka dhegaysa v o a maalin walba lixdiiyo barhka subaxnimo doodda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo hawayska washington wicitaanka dhegaystaha faaqiidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali com
ramadaan wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay iyadoo ay noo soo socdaan ah, qasiidooyin aan ugu talagalay bisha barkaysan ee ramadaan horumarka dunidu ay ka gaartay teknolojiyadda casriga ah ayaa ah mid si weyn bulshada dhexdeeda ugu fidaya iyadoo si weyn dadku ay u adeegsadaan qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay teknolojiyadda gaar ahaana warbaahinta bulshada ay ku wada xidhiidho ee social media dadka adeegsada oo dhalinyaro u badan ayaa marka laga yimaado in ay ku wada xiriiraan sidoo kaleeto waxa ay ka caawisaa inay si habsamil ay u gutaan shaqo maalmeedkooda caadiga ah cabdilcasiis xasan axmed oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada jabuuti ayaa shaqo maalmeedkiisa u adeegsada warbaahinta bulshada gaar ahaana whatsappka waxaana uu wariyaheenna v o a sagal siciid faarax uga warramay sida ay taasi ugu suurto gashay qof walba dee teknolojiyadan qaab buu uga faa'iidaystaa marka anu sida aan uga faa'iidaystaa waxa weeyaan waxaan u isticmaalaa inaan markaan serviskeyga iyo shaqooyinkeyga ka shaqaynaya inaan isticmaalo whatsappka matalan markaan kambaniyada u shaqaynaya oo kale inaan dad badan oo kale isku xidhi karo oo halkii aan emaila ka diri lahaa ee aan office fadhiisan lahaa inaanoo gaarigayga wato soconaya aan si fudud qofkii haddii aan warqad u dirayo warqadii halkan baan dhigaya waa sawiraya waan u dirayaa deg deg baan u dirayaa qofka kalenu baahana waan usii koobeynayaa cod baan u dirayaa wuxuu ku fududaynayaa xafiiskii aad fadhiisan lahayd ayuu ofiskaaga noqonaya marka access kale waxaad u lahaan inaad howlaha ay kala qabsato iska- magaalada iska damaashaado halkii xafiiska wakti badan kaaga dhumi lahaa dee halkii aad meel kaga xidhnaan lahayd eed kombyuutar dul fadhihi lahayd ayaa qofkii warqad buu kuu soo diraya iminka alaabo kala dubay kaaga imanaysaa warqadii baa laguu soo diraya warqadii qof kalaad usii diraysaa waad isweydaarinaysaa wax kalooba waad u baahan tahay warqad baad meel ka soo qaadatay waad sawiraysaa qofkii baad u diraysaa Een, si deg degaad wax walba macal taswiirtii warqadihii halkaad email qoraal baad haddaad doonto imikadaa ku dhex qoraysaa halkaad email kaga qori lahayd qoraal baad u diraysaa haddaad qoraalkii kari weydood gaadhigii waddo cod baad u diraysaa Een, matalan qof aad waddan kale kaa joogood isagana service uga baahan tahay cod baad u dhigaysaa codkaasi adigu waad ku dhaafaysaa waad iska dhaqaajinaysaa wuxuu helayaa mar dhow dabeeto waad furaysaa ofiskaagii waxaa kuusoo waxaa kuu soo baxaya jawaabihii lagu soo diray oo dhan marka marka dadyo kala duwan baad ku xiriiraysaa ha waxna lacagtiisuna aada u jaban tahay midda kale facebook ma dee facebook iminka wuxuu ku xidhan yahay sida oo kale massagerka oo kale ku xidhan yahay wax si toosa markaaba dee loo wada ista isticmaali kara maaha waa facebook massager isku xidhan laakiin kani wax iskii u gooniya midda kale waa nambar telefoonkaagii kugu seef garaysan oo wax alla wixii telefoonkaagi kugu seef garaysnaayo dhan baa kuu wada waad qaawisaysaa qofkii inuu online yahay saa markaad u qaawistaa hadduuna online ahayn waa fariintaad rabtay baad u dhigaysaa waad dhaafasaa waabad ilowdayba adu qofkii fariin baad u dhigto waad ka baxdo warkaaba ma haysidba maxaa ku xasuusinaya jawaabtiisii al war jawaabo dheg dheg dheg waad furaysaa ofiska way kusoo wada dhacayaan mar keliya jawaabihii waa ku xasuusinayaba intaad daday qofeed maanta wax u dirtayba Een, ma jiraan qaar asxaabtaada ka mid ah ama dadka shaqadooda ka wada dhexayso oon whatsapp isticmaalin Een, dee anagu qof aan whatsapp isticmaalin ma wada shaqayn karnaba isla markaa waanu sheegaya whatsapp miyaanad lahayn baan weydiinaya Een, marka waa waa shuruudo ka mid a dadka isla shaqaynaysid inuu whatsapp leeyahay qasab ha qasab lalama shaqayn karayo qof bilaa whatsapp waa qof bilaa telefoon oo kale
dad waxaa jira shaqadii doonaya laga yaabo inay wax kaaga baahan yihiin lacagtoodiina aysan u goynayn teleefon teleefonadan casriga smart ay yiradaan dee horta anagu dadka ma- de- inta badan management-iga iyo waxaabaan ka shaqeeyaa laba qaybood baan u dhexeeya Ah, dad waa kuwii aan mas-uulka ka ahay ila shaqaynaya aniga kuwa aniga ila shaqaynaya dee dad aan haysanba yeelan karaan markaa shaqaalahayga oo kale matalan qaar aan haysanba ba yeelan karaan marka kuwaasi daareeg baan ula hadlaa laakiin dee kuwa sheeko badan inta badanna inta service badan waabaan la joogaayo wixii aan u dirayo waan la joogsadaa waxaa waxaa waxaa waxaa baan ku idhaa laakiin dadkii matalan ama hantida lahaayeen la shaqaynayey ama maanajarada ama sidii madaxdii oo kale ah, laga yaabaa anytime inaan kulano waxyaabo muhiima ka wada hadallaan u baahannahay mar kasta sidaa awgeed qasab waa inay whatsapp lahaadaan any manager kastoo wada shaqayna waa inuu whatsapp lahaado Een, waxaa jirta waxaa jira dad teleefonada xada marka dii lacala teleefonkaaga lagaa xado sideed u badbaadinaysaa xafiiskaaga maadaama xafiiskaaga uu teleefonkaaga dhex furan yahay laba telefoon baan haystaa mid haddii la iga xado ka kaleba ay hadhaya matalan mar bay igu dhacday ah, anigoo guriga ka baxay oo salaaddii subax tegaya nin tuuga baa soo galay albaabkii dushaan ka xidhay telefoon weyn oo la igu keenay hadiyad oo ah, aad u qaali ahaa oo markaa macluumaad badan iigu jiray ayuu iga xaday laakiin kaygii horeen haysan jiray buu macluumaadkii la mida iigu jiray dabeeto ilaa lambarada iyo waxaan oo dhan way iigu koobiyeysnaayeen marka waan tegay kaarkii unbaa soo furtay nambaradiina way iigu sii jiraan waan geliyay isla markiiba whatsappkii waan furay uu shaqeeyey sidiis wallaahi waan u mahad celinayaa dadkaasi way ii fududeeyeen aniga shaqadayda waa inaan ku bayraama jeclaan lahaa haddaan heli karo
kaasina waxau ahaa cabdulcasiis xasan axmed oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada jabuuti shaqadiisana u adeegsada warbaahinta bulshada wuxuuna u warramayey wariyaheenna jabuuti sagal siciid faarax haatana dhegaystayaal aan ku nasanno qasiidadani uu ku luqeynayo dandaawi
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بشان رمضان براريو بروقتينو سيدايو بشان رمضان براريو بروقتينو سيدايو بروقتينو سيدايو خيرات بدن باكب بحي ayaan kuqofku ku bego gabogo gabogo sadoo habbayili marxab marxab ya ramadaan marxab marxab ya ramadaan wayaa marxaba bika ya ramadaan sodanka beri ee bishani tahay ruuxii buuxshee ka soo baxa sodanka beri ee bishani tahay ruuxii buuxshee ka soo baxa ruuxii buuxshee ka soo baxa ballanka eebbaa u qaadee ayaanku qofku ku bego ka bogo ka bogo sadoo habbaylin مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان طبك هور وبالشرو نحريس لباح ويني طبك هور وبالشرو نحريس لباح ويني نحريس لباح ويني بشان الرحمة طيلة بيلتا عيانكو قفكو كبيغو كبوغو كبوغو فرصدو هبيلين مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان tobanka dhexa ee bartamahana dunuubteenii badnaydba tobanka dhexa ee bartamahana dunuubteenii badnaydba dunuubteenii badnaydba boqork naga saamaxaaye ayaanku qofku ku bego ka bogo ka bogo fursadoo habbaylin مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان طبك الضنب وبفادلة براديو بلول كنارد طبك الضنب وبدبدلة براديو بلول كنارد براديو بلول كنارد bayaan aan uga xorowne ayaanku qofku ku bego kabogo kabogo sadoo habbaylin marxab marxab ya ramadaan marxab marxab ya ramadaan wayaa marxaba bika ya ramadaan waxaad la baxdaa adduunyada dhib iyo baaska xijabo waxaad la baxdaa adduunyada dhib iyo baaska xijabo dhib iyo baaska xijabo berina ka sii horreeye habaalmeeni ruuxa baahane ka bogo wax sii dhiiga baydka aakhiro مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان أبو بركم بور الذهبات هدو كبحضا مدنانو أبو بركم بور الذهبات هدو كبحضا مدنانو هدو كبحضا مدنانو حباش بركو مرعي هبال مالي روح cafa ahaane ka bogo wasiibiga meydka tiro marxab marxab ya ramadaan marxab marxab ya ramadaan wayaa marxaba bika ya ramadaan heestaasi marxab marxab yaa ramadaan waxaa qaadayay dandaawi kooxduna way la jiibinayeen waxaad weli nagala socotaan laantaas soomaaliga ee v o a washington ramadaan mubaarag ayaan dhammaantiin bedelana haatanna waa xubintii ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur bukhaari
mahasani daanduray dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku horeyna ee tababarihii hore ee kooxaha ac milan real madrid iyo chelsea carlo angelotti ayaa shalay loo magacaabay macallinka cusub ee kooxda napoli ee dalka talyaaniga isaga oo saxiixay qandaraas saddex sano ah angelotti oo ah siddeed iyo konton sano jir ayaa waxa uu bedeli doonaa macallinkii kooxda napoli mauricio sarri oo shalay ay kooxda ceyrisay kadib markii uu labadii sano ee lasoo dhaafay uu u horseeday napoli kaalinta labaad ee horyaalka talyaaniga xil ciyaareedkan ayuu waxa uu u keenay kooxda napoli koob iyo sagaashan dhibcood hase yeeshee kuma uusan guulaysan inkastoo dhibcahaasi ay ahayn kuwii ugu badnaa ay abid napoli ka keento horyaalka talyaaniga isaga oo wariyaasha kula hadlayay magaalada milan ayuu angelotti waxa uu yidhi waxaan ku faraxsanahay sharafna ii ah in aan kooxdani iyo magaaladani cajiibka ah aan ku biiro sarri ayaa isna waxaa lala xiriirinayaa in uu bedeli doono tababaryaha kooxda chelsea haatan nayliya antonio conte oo la filayo in uu ka tago kooxdani arbacadii lasoo dhaafay tababare gudoomiyaha kooxda kubadda cagta napoli aurelio de laurentis ayaa ammaanay sarri oo ku tilmaamay haliyey kooxda soo maray angelotti ayaa waxa uu ka mid yahay macalimiinta ugu guulaha badan yurub isaga oo kusoo guulaystay horyaalada ugu caansan yurub sida horyaalka talyaaniga kan premier leaga ingiriiska horyaalka jarmalka iyo horyaalka dalkaasi faransiiska sidoo kale waa macalinka keliya ee laba koox oo yurub ah u qaaday koobka horyaalada yurub laba jeer ayuu milan u qaaday koobka champions leaga sidoo kale real madrid ayuu waxa uu kula guulaystay tartankaasi ugu qaalisan qaaradda yurub dhinaca kalena kooxda arsenal ayaa shalay ku dhawaaqday in macalinkii kooxda baris san germain cunay emery uu noqon doono tababaraheeda cusub isaga oo bedeli doona macalinkii hore arsen vinger oo kooxdaasi leeliyay muddo laba iyo labaatan sano ah tababarahani ayaa waxa uu markaasi noqonayaa macalinka ugu horeeyey ee ee arsenal leyliya muddo ku dhowaad soddon sano ah ninkan u dhashay dalka sbain ayaa waxa uu kooxda kubadda cagta baris san german uu la qaaday labadii sano ee lasoo dhaafay horyaalka dalkaasi sidoo kale laba jeer ayuu ku guulaystay tartanka yuruba league uu kula guulaystay kooxda ishbiiliya ee dalkaasi sbain macalinkan ayaa ka mid ah macalimiinta ugu guulaha badan taageerayaasha kooxda arsenaal ayaa qaar soo dhoweeyay qaarkoodna dhahaya waxaan eegi doonaa wax uu la imaan doono kooxda shir jaraa-id ayuu shalay qabtay waxaana uu ka hadlay qorshihiisa soo socda ee kooxda isaga oo aada u ammaanay tababarihii isaga ka horeeyey arsen wenger dhinaca kalena tababaraha shalay uun loo dhiibay kooxda naabul ayaa waxa uu bartilmaameedsanaya dhowr laacib oo ay ka mid yihiin laacibka qadka dhexe ugu ciyaara kooxda bayer munik arturo fidal iyo weeraryahanka milan suso labadani ayaa waxa ay ka mid noqon doonaan liiska ciyaartooyda ugu cadcad ee uu la imaan doono kooxda napoli napoli waxaa ka tegi doona laacibinteeda dhinaca qadka dhexe yorginio iyo hamshik kuwaas oo qaban doona dhinacaasi ingiriiska iyo weliba shiinaha koobka adduunka ayaa fooda nagu soo haya xulka brazil oo ah xulka ugu hanashada badan tartankan ayaa waxaa weli dhaawac ka ah laacibka ay ku tashanayaan neymar dhakhtarka xulka qaranka dalkaasi brazil ayaa waxa uu sheegay in neymar oo ah lix iyo labaatan sano jir ay baxnaanadiisu soo hagaagayso laacibkan ayaa khaliin maray dhowr bilood ka hor waxaanay taageerayaasha brazil aada u danaynayaan in ay ku arkaan koobka adduunka neymar ayaa ka mid ah laacibinta ugu caansan xilligan adduunka dhinaca kubadda cagta brazil ayaa horey ugu guulaysatay shan jeer oo hore koobka adduunka ugu dambeyntiina sabtida ayaa waxaa lasoo gabagabayn doonaa koobka champions leaga qaaradda yurub iyadoona magaalada kiev ee caasimadda ukrain ay isku haleeli doonaan kooxaha real madrid iyo liverpool real madrid ayaa tiigsanaysa in markeydii saddexaad oo xiriir ah ay koobkani qaado halka liverpoolna ay doonaysa in markii ugu horreysay ay ku guulaysato tartanka yurub tan iyo labada kun iyo shantii markaas oo ay magaalada istanbul finaalkii ay ku ciyaartay ay rigoorayaal uga badisay kooxda ac milan la arki doonee natiijada ka soo baxda kulankaasi dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay nuur xasan nuur bukhaari haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada qasiidadan ramadaanka ah sooma ramadaan waxaa ku luqeynaya kooxda xidigaha geeska waa hagaaga waxaan intaasi dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeenii duhurnimo qasiidadaasi nabi xumaanka ah oo bisha barkaysan rabadaan aan ugu talagalay ee kooxda xidigaha geeska ay qaadayeen intaan markale hawadu kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur bukhaari oo galle nabadgelyo
تقوم للرؤية